barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a aadna ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka f m yada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale barta internetka oo ah v o somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaal iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun toddoba-iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idiin haynana maanta waxaa ka mid ood barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkanna aad ku dhegaysan doontaan doorka dhallinyarada ee wax ka qabashada abaaraha ka jira dalka soomaaliya
walaahi waxaan dhihi karnaa sanadkan haddii aanu ilaahay dhalinyaradan ku baraarujin lahayn in ay abaarahan jira wax ka qabanin xaaladda intaan way kasii adkaan lahayd dhalinyarada soomaaliyeed kheyr allaha siiya haddii ay iskuulka ku jiraan dugsiga hoose iyo dhexe haddii ay jaamacad ku jiraan haddii ay ka baxeen haddii ay yihiin kuwo shaqaysta waxay noqdeen kuwo kulli dhexda u xirta soomaali kala duwan siyaabo kala duwan abaabul u wado haba ugu badnaadaan dhalinyarada iyo masaajidyada iyo dumarka oo iyagana wax iska aruurinaya marka weli wuu socda abaabulka magaalooyinka kala duwan oo suudan oo dhan isku mida uga socda
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
heesaasi gunaanadka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump laga wargeliyey tijaabo gantaalo ay samaysay kuuriyada waqooyi kaas oo islamar ahaantaasina fashilmay kuna burburay waxyar kadib markii hawada loo riday meel dhul ah oo ku taala waddanka kuuriyada waqooyi war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne donald trump uu ka warqabo arrinkaas waxyar kadib arrinkaasina donald trump ayaa waxa uu bartiisa twitter-ka uu ku soo qoray in kuuriyada waqooyi ay xushmad darri u muujisay rabitaanka dalka shiinaha islamar ahaantaasina ay ku fashilmeen inay gantaalkaasi ridaan taasoo uu sheegay inay tahay arrin aan wanaagsanayn wakaalada wararka ee kuuriyada koonfureed ayaa dhinaca kale waxaa iyaduna ay baahisay in gelinkii hore ee xilliga axadda dalkaasi wakhtiga waddanka kuuriyada waqooyi ay samaysay tijaabo gantaal kaasoo islamar ahaantaasina ay beesha caalamka cambaaraysay
maraykanka ayaa sheegay inay u malaynayaan inay dileen amiirka kooxda daacish ee dalka afghanistan kadib weerar ay ciidamada gaarka ah ee maraykanka ay ku qaadeen god uu ku dhumaalaysanayay howlgalkaasi waxaa ku dhintay laba askari oo maraykan ah saraakiisha bentagonka ayaa sheegay jimcihii in hogaamiyaha kooxda daacish ee gobolka khurasaan cabdulxasiib lagu dilay dagaal qaraar oo socday muddo saddex saacadood ah weerarkaasi ayaa ka dhacay dooxada muhmaan ee gobolka nangarhaar ee dalka afghanistan saraakiisha ayaa intaasi ku daray in weerarka lagu dilay shan iyo soddon kale oo ka tirsan kooxda daacish maleeshiyaad lagu qiyaasay laba ilaa iyo saddex kun oo ka tirsan daacish ayaa la sheegay inay joogaan afghanistan halka qiyaas kale ay sheegtay in intaasi ay ka yar yihiin
waa tahay halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa doorka dhallinyarada soomaalida ee kaga aadan gurmadka abaaraha ka jira dalka soomaaliya waxaa marti igugu ah cabdi cadow axmed oo degan dalka swiden iyo sucdi daahir oo ka mid ah ururka caawo walaal xafiiskiisa magaalada muqdisho kusoo dhowaada saaxiibayaal barnaamijka ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa sucdi daahir oo ku sugan magaalada muqdisho inaan weydiiyo bal inay faahfaahin iga siiso ilaa iyo imika waxa u qabsoomay nuur walaal aada ba umahadsan tahay adiga iyo bahda v o a iyo walaalkay cabdi caddo oo nagala qeyb qaadanaya kulanka annaga horta ujeedka ugu weynaa ee aan caawo walaal u sameynay waxay ahayd xaddiga abaaraha runtii aada buu u weynaa soomaaliyana runtii waxaan leenahay meel uu dhaafay ma jirto abaaraha dhacay sidaas darteed waxaan anaga ugu talagalna marka hore inaan ololo sameyno oo aan dadka kicino ugu yaraan qof walbana qofkiisii uu ka warqabo meesha uu joogo maadaama ay jirto dad badan oon aada aan abaaraha uga warhaynin marka ololaha noocaasaan ugu talagalnay annaguna dad dhalinyaran ahayn runtii awoodeenu ma ballaarnayn laakiin ugu yaraan waxaan gaanay laba iyo toban gobol oo soomaaliya ka tirsan iyo tuulooyin badan oo hoostaga waxyaabaha ugu badan oo aan ka jawaabeynana waxay ahayd waxyaabaha emergency-ga ah oo deg dega ah oo markaas taagan sida haddii shuban biyo tahay haddii gaajo tahay haddii biyo la-aan tahay argently aan uga jawaabeynay gobollo badan waayo inahaasoo dhan aan aan aan xooga saareyna waaya waa mahadsantahay waa kugu soo laaban doonaa cabdi cadow oo jooga sweden cabdi waxaad samayseen sida aad ii sheegtay barnaamij oo aada ugu tala gasheen in aad isku tusisaan dadka abaaraha ay saameeyeen iyo kuwa u gurmanaya dadka ay abaaruhu saameeyeen marka taas ma noo sharixi kartaa ha marka ugu horeysa waa mahadsan tahay nuur sidoo kale waxaan salaamaa sucdi oo iyada joogta magaalada muqdisho oo barnaamijka naga qaybgelaysa iyo dhammaan dhegeystayaasha marka hore haddaa sharaxo waa marka ugu horeysa oo aan sameyno horta barnaamijkan oo ah si laysugu xiro waa madal isku xiraysa dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo dadka doonaya inay caawiyaan dadkaas ay abaaruhu saameeyeen waana waxaana ugu talagalnay inaan u sameyno marka hore sida ugu fudud ee qof soomaaliya u fahmi karo si oo u isticmaalo madashan maadaama qaab kala duwan loo isticmaali karo marka ugu horeyso waxaan sameynay platform online ah oo qofka meeshuu joogo soomaaliya meeshuu ka joogo ayuu wuxuu soo gelinaa meesha magaceeda iyo waxa uu u baahan yahay kadib baahidiisa online ay noqonaysaa oo adduunka dhan iyo qof walba arki kara baahidiisa hay-adaha gargaarka bixiya dhanna way arki karaan marka waxaan sameynaa markuu qofka baahidiisa noo soo geliyo oo noo soo gudbiyo aan aragno online aan ka dhignaa hay-adaha gargaarkaan ku xirnaa aan ku taagaraynaa ama waa u dirnaa email waxaan ku dhahnaa marka ka jawaaba baahidan tusaale ahaan markii ugu horreysay uu shubanka ka dilaacay magaalada buuhoodle isla markii annagaa noola soo raboorti gareeyey markii noola soo raboorti gareeyey annagana waxaan sameynay markii noola soo wargeliyey waxaan la xiriirnay caawi walaal oo iyaguna si dhaqsiya markaas ugu jawaabay oo isla maalintii muddo laba sac gudahood u diray daawadii ay u baahnaayeen halkaas marka waxa aan ugu talagalna waxay tahay maadaama dadka soomaaliyeed oo dhan ay lacag dirayaan hay-ado badan ay dadka caawinayaan in si dhaqsi leh loo maamulo waxaas aysan isku dhicin gargaarkaas badan oo socda siuusan isugu dhicin oo loo kala leexiyo iyo si loo dardar geliyo caawimaadda qof soomaaliyeed oo u baahan yahay wax qof soomaaliyeed inuusan u dhiman wax ay soomaalida ka caawin karaan inuusan qof nooga dhimanin oo aan dardar gelino gargaarka bini aadamnimo waayahay marka goormaa samayseen magaca iyo sida loo geli karo haddii jiraan dad ka faa'iideysan karo oo hadda ku dhegeysanaya ma inoo sharaxi kartaa ha waa sharaxi karaa waxaa la dhahaa abaaraha dot o r g oo ah org websiteka qofka markuu galo dhowr siyaabood ayuu usoo gudbin karaa waxa uu u baahan yahay inuu soo gudbiyo kow qofka marka ugu horeysa wuxuu samayn karaa wuxuu galaa websiteka abaaraha dot o r g meeshaas waxaa ku jira foomam ay tahay qofka inuu buuxiyo foomkaas markuu qofka buuxiyo waxaa usoo baxaysa waxa uu rabo inuu inuu buuxbuuxiyo ma biyo la-aan meel ka jirta rabtaa inaad buuxisid ma meel abaar dhimasho ka jirta ma rabtaa inaa informationkeeda gelisid mise cunta u baahan tahay mise daawa u baahan tahay qofka marka iyo inta qof ay saameysay intaas markuu qofka noo soo gudbiyo annaga helayno annagana isla markii warbixintaas qofkaa soo geliyo online ma noqonayso oo meel walba lagama arki karo maadaama qof walba oo access u haystana warbixin soo geliyo waxaa u baahan nahay warbixinadaas la soo geliyey inaan controlno inay sax yihiin si aan u controlno inay sax yihiin waxaan sameynaynaa waxaan la xiriireynaa dadka meelaha ay joogaan oo meeshaas laga soo geliyo tusaale ahaan haddii buuhoodla laga soo geliyey waxaan la hadlaynaa dad buuhoodla joogo si ay noogu xaqiijiyaan inay arrintan sax tahay kadib markii dadka noo xaqiijiyaan markaas kadib ayaa anagana waxaan samaynaynaa warbixintii online usii daynayna taas waa mid tan labaad qofka twitter isticmaalo ama facebook isticmaalo hadduu noogu soo diro facebook iyo twitter labadaba ama hashtag abaaraha waa arkaynaa iyadana waa gelin karnaa twitterkeena magaciisa waa abaaraha tan ugu fudud oo saddexaad oo ah hadduu qofka jooga soomaaliya gudaheeda lumber telefon aan u sameyna iyo call center meeshaasuu waca dhibaataduu qabo iyo waxa uu u baahan yahay in laga caawiyo iyo sida dhaqsida loogu baahan yahay in loo soo gaaro iyo inta qof ay dhibaatadan saameyso u sheega lambarkaasu u sheega sms u diri karaa wuuna wici karaa lambarkana waxaa waaye eber lix hal laba hal laba laba hal laba eber mar kale haddaa ku celiyo eber lix hal laba hal laba laba hal laba eber lambarkaasaa qofka wici karaa ama sms u diri karaa wuxuu u sheegi karaa dhibaataduu qabo marka dhalinyarada lambarkaas gacanta ku hayso oo mar walbana u helaan inay dadkooda caawiyaan oy sida mutadawacnimaha ku caawiyaan ayaa foomka buuxbuuxin doona oo online gelin doona markaasi dhaqsiya loola soo xiriiraa
waa gartay sucdi waa maqlaysaa cabdi wuxuu yidhi waxaa ka faa'iidaystay hay-adaha qaar gaar ahaan kuwa maxalliga ah sida idinka oo kale caawo walaal marka qaab noocaa uga faa'iidaysateen barnaamijkan isku xidhka madasha isku xidhka abaaraha
aada baa umahadsantaha walaal nuur horta runtii aada buu anaga noo caawiyey barnaamijkan abaaraha dood org dhalinyarada ka shaqeysay iyo anaguna xiriir wada shaqeyneed oo dhowaan runtii leenahay iyaguna ay mararka qaar waxay u baahan yihiin oo xaqiijina aan aan kala shaqeyno anaguna wixii ay soo geliyaan oo deg deg ah ku saabsan abaaraha ee aan deg dega aan uga jawaabno websitekan isaga ah dhalinyarada gacanta ku haysa ayaan xiriir dhow leenaho wada shaqeynaa haddii ay soo dhacaan baahiyo deg deg ah way inala soo xiriiraan waxay yidhaahdaan tuulo heblaayo ama degmo heblaayo oo ku taalo gobolkaasa baahi laga soo sheegay baahidii markii laga soo sheegay annagana kolley soomaaliya waa isku mid qof kalo oo aan garanayna jooga ama dadka deegaanka la xiriirnaa baahidaas iyada ah ma jirtaa baahida markay noo sheegaan oy noo sharaxaan oon dhahno maxaa idin dar ma biyo ma ma raashiin ma daawo ma hoy aada seexataan maxaa idin daran wixii ay noo sheegaan ayaan markaas wax ka qabanaa waxaa kaloo weydiinaa xadiga ay u baahan yihiin tirada dadka deegaanka jooga waxyaabahaas oo dhan oo information markii aan ka helno iyadaasa markaas aan waxaan sameynaa wixii karaankeenaa inaan isla markiiba ka jawaabno waxyaabaha abaaraha dood org anaga ee naga caawisay waxaa ugu muhiimsan baahida aan soo maqalno naguma qaadato maalin gelinkeeda ama maalin inta badanba waxaan uga jawaabnaa si dhaqsa ah
waayahay waxaa sheegtay hadaayey in ilaa iyo laba iyo toban gobol aad gaarteen oo soomaaliya ah marka adigu haddii aad meelaha qaar tagtay maxaa kusoo aragtay meelahay abaaraha ka jiraan
aniga horta maanan tegin gobolada shishe laakiin waxaan tegay muqdishiyo iyo afgooya inta udhexeyso oy dad badan kusoo barakaceen dadka abaaraha dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen haday tahay xanuuno kala duwan oo dadkii kusoo dhacay gaajada dadka shuban ee ku riday qaar dhumihii korkaa googo-ay waxyaa dadka ugu badan ay saameysan waa caruurta iyo haweenka dad waxaa jira iska soo qaxay caruurtooda qaar kasoo kala tegay oo qaar la yimid odayaashii qaar kasoo tageen qaarka ay la yimaadeen waa iska tabcaan waxba oy wataan male hoy malahan weel oo maanta xitaa haddii jiko loo suubiyo ay cunto kusoo qaataan ma aysan haysanin dadka waxaan u sameynay annaga mobile team oo oo dhakhaatiir ah dhakhaatiirtaas bal marka hore inay ka gaaraan wixii nafaqa daro iyo wixii xanuuna wixii u baahan in dhaktar weyn loo rifargareeyana ay soo sheegaan kadib kaamka xaawo cabdi ayaan waxaan ka sameynay jiko weyn oo ilaa iyo saddex boqol oo qof ay maalinkii ka faa'iideysan karaan waxaan u geynay weelashii xitaa ay cuntada ku qaadan lahaayeen maadaama dadka aysan waxba sidanin jikadaasa muddo adiga hadda afar bilood ku dhow socotay dadka qaabkaas uga faa'iideysanayeen qaabka kalena aan u caawinaynana waxay tahay khayladhaan inaan dirno ciddii gaari karta tusaale ahaan kax kax sheeqaal oo kale oo dhibaata ay ka jirto garas baaley meelahaasoo dhan khayladhaan inta aan aan dirnaa social mediahana badan aan ku faafinaa dad waxaa jira marka khayladhaantaas dhaqso uga soo jawaaba haddii qof uu qof kale saaciidayo hadduu qof leeyahay shan qofaan maanta qaabila haddii tiam isku xiran soo hadlaan oo dhahaan boqolkaas qoys raashiin hana loo siiyo raashinkii aan qaadnaa waxyaaba noocaasaan aan aan aan uga shaqeyneynay marka yaa idin saacida idinka eh, waxyaabaha gunooyinka ama cuntooyinka ama dawooyinka aad siisaan eh, dadka ay abaaraha saameeyeen xaggee ka keentaan Eh, anagu waxaan ka keenaa horta eh, maadaama aan aan campaign sameyneynay eh, ummadda soomaaliyeed ayaa lacagta soo dirta dalka iyo dibadda gobolada meel walba oo ay joogaan eh, ciddii dollar ama nus dollar awooda ayaa lacagaha soo dira lacagaha account aan u furnay oo bank salaam aan ku leenahay telephone aa jira isagana eh, lacagaha lagu soo diro oo e v c plus la yidhaahdo lacagahaasaan ururinaa markii aan ururinana haddii xitaa kun dollar ay gaarto ama shan boqol oo dollar ay gaarto ama boqol dollar ay tahay naguma hakato meesha ugu horeysa ee degdeg ay baahi uga jirto ayaan wax uga qabanaa marka boqol kiiba boqol waxaan dhihi karnaa lacagaha waxay ka imaadaan ummadda soomaaliyeed waa mahadsan tahay Een, cabdi cadow eh, waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii eh, maaragtay sweden ka waday abaabulka gurmadka abaaraha marka xaggee wax idiin marayn Een, marka laga soo tago dhanka technologiga xagga eh, abaarahii iyo dadaaladii aa wadeen Eh, eh, weli way socotaa eh, abaabulka abaaraha weli way socdaa Eh, soomaali kala duwan ah, siyaabo kala duwan eh, abaabul u wado Eh, haba ugu badnaadaan eh, dhalinyarada iyo masaajidyada iyo dumarka oo iyagana wax iska aruurinaya Eh, marka weli wuu socdaa abaabulka magaalooyinka kala duwan oo sweden oo dhan isku mid uga socdaa Eh, soomaalidana waa dad eh, runtii eh, aada isku caawiyo aadna isku saacido waa dadka ugu badan oo wadamada ee abaaraha saameyso marka loo barbar dhigo wadamada kale waa dadka ugu badan ee lacag aruuriya ee dira waxaa jira dad soomaali aan aqaano oo wakti badan shaqeeya family leh haddana waktigooda dhan geliyo inay lacag aruuriyaan hooyooyin caruur leh oo waxaan aqaanaa afar laak sac ka shaqeeya inay lacag aruuriyaan ay dadka u diraan ee gobolada soomaaliya oo dhan u diraan marka wa- abaaraha ee, lacag aruurintooda weli way socotaa
waa gartay Een, socod daahir eh, dhalinyarada ku sugan eh, magaalada muqdisho ha noqdeen kuwa waxbarta iyo kuwa aanaba waxbaran Eh, sidee ugu baraarugsan yihiin in abaar xoog leh ay wadanka ka jirto Eh, wallaahi waxaan dhihi karnaa sanadkan haddii aanu ilaahay eh, dhalinyaradan ku baraarujin lahayn in ay abaarahan jira wax ka qabanin eh, xaaladda intan way kasii adkaan lahayd Eh, dhalinyarada soomaaliyeed kheyr allaha siiya haddii ay iskuulka ku jiraan dugsiga hoose iyo dhexe haddii ay jaamacad ku jiraan haddii ay ka baxeen Eh, haddii ay yihiin kuwa shaqaysta waxay noqdeen kuwa eh, kulli dhexda u xirta Eh, abaaraha qof walba meesha uu ka gaari lahaa inuu tago Een, dhalinyaro waxaa jirta xaafadaha gala ee bariiska iyo sokorta iyo wixii ay reeraha maanta ka go-o kiilo iyo nuskiilo kasoo ururinayay qaar waxaa jira dharka een, usoo ururinaya maadaama dadka ay ay- ay dhar sidanin Een, qaar waxaa jira shilimaad ee soo ururinaya ee dadka gaarsiinaya marka ee, dhalinyaradan aad bay u baraarugeen runtii sanadkan oo soomaaliya meel walba ay kala joogaan Een, xaddiga abaarta aad buu u badnaa sanadkan Een, haddii waxaan dhihi laaba ilaahay uusan annagana baraarujin lahayn xaaladda intaan way kasii adkaan lahayd marka dadka aad bay ugu dhiiranayaan wax uqabashada dadkooda abaarta ay soo ridatay kheyr allaha wada siiya waa mahadsantahay gabagabadii ayaan maraynaa cabdi cadow eh, ka dhalinyaro ahaan adigu sidee kula tahay hadda abaartu waaba jirtaa oo wadanka abaaro xun ayaa ka jirta marka si loogaga gaashaanto abaaro kale oo mustaqbalka ka dhaca maxay kula tahay eh, waa loogaga hortagi karaa Eh, horta eh, waxa ay aniga ila tahay ama waxa ay qof shaksi soomaaliyeed la tahay eh, waxaa ka muhiimsan horta dhammaanteen soomaaliya dhan waxaan isku raacsannahay waxa hadda jira inaysan ahayn eh, wax sii socon doona iyo in waxaa kaloo isku raacsannahay in abaartan ay soo noqnoqotay ay soo jiri doonto sidaas daraaddeed aniga waxay ila tahay in soomaalida iyo dowladda soomaalida ay la imaadaan qorshe ay wax uga qabanayaan abaartan soo noqnoqotay Eh, qorshahaasna ma ahan in keliya dowladda lagu sugiyo qof walboo soomaaliya oo arkay dhibaatada xaaladda ay la eg tahay iyo qof walboo soomaaliya oo ka qayb qaatay eh, badbaadinta abaartan waa inuu markay abaartan dhammaato inta laisku yimaado laga wada hadlo eh, sidii wax looga qaban lahaa arrintan iyo sidee eh, maxaa la dhahaa u samayn karnaa mashruuc waara oo dadkan u waara oo dadkana abaarta ay kaga gaashaantaan ha noqoto in dadkan la baro sida eh, cuntooyinka loo eh, loo kaydsado ha noqoto in dadka la baro qaabab cusub oo biyaha l- loo kaydsado Eh, waxaasoo dhan waxay noqon karaan waxyaaba dadka ka celiya ama dadka ka baajiya abaaraha marka waa in waa in waa in dhammaan dadka soomaaliyeed maskaxahooda iyo cilmigooda iyo caqligooda la isku keeno la mideeyo lana maamulo caqligaas waa mahadsan tahay Eh, sacudi adigu maxaa ku dari lahayd Een, isla su-aashaasi
runtii cabdi aan inta badan aan ku raacsanahay abaaraha soomaaliya wa ay soo noqnoqdeen weliba sanada isku xigxig ay soo noqnoqdeen dadkiina runtii tabar badan ma hayaan soomaalida waa taqaanaa qoys qoys kaloo kusii tiirsan yahay abaaraha waxaa ka daran oo dadkii haysta waxay tahay gobolada dhan aada loogama warhayo dawladii kuma wada faafsanaa dadkii dad aqoon leh oo waxbarta ama iskuullii wax loo furo maaha marka waxyaabahaasa waxay u baahan yihiin in loo sameeyo kahortag kahortaga waxaa kamid ah abaarahan soo noqnoqonaya marka kolley wasaaraddanna hadeertaan waa loo xil saaray inay arrimahaas ka shaqeyso dhalinyaro ahaana annagana waxaan diyaar unaha wixii tabarteena inaan kala qeyb qaadano dadkaas soomaaliya meel hadda biyo la-aan haysa maahan meel dhul uu raashin ka bixi waayo maaha laakiin waxay rabtaa in la farsameeyo biyahe biyaheeda iyo wabiyadeeda dhammaan laga wada faa-iideysto dowlad xoog badan aan runtii u baahan tahay iyo dhalinyaradeeda oo kaashata marka annagana waxaan diyaar unahay inaan kala shaqeyno mar dhaweyd waan wada hadalnay annaga dhalinyaradii caawa walaal iyo dhalinyaro kaloo abaaraha ka shaqeynaya iyo wasiirada arrimahan uxil saaran aadaan uga wada hadalnay wadahadaladiina way socdaan waxaan rajeyneynaa inaan meel fiican kusoo afjarno hadduu ilaahay idmo aan ka hortagno abaarahan soo noqnoqonaya aada iyo aad ayay umahadsan yihiin cabdi cadow axmed oo degan sweden iyo socdi daahir oo ku sugan magaalada muqdisho waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan barnaamijka waxa aan kaga hadalnay doorka dhallinyarada kaga aadan gurmadka abaaraha hadda ka jira dalka soomaaliya tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay nuur xasan nuur bukhaari ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa diyaar la ah jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horumarno waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalka horyeelada kala gedisan ee yurub ingiriiska oo kale haddaynu ku horeyno kulmada maanta dhici doona waxa ay yihiin naadiga southampton ayaa la dheli doonta naadiga holsty stark city iyo westham united ayaa dheli doona a f c barnmouth waxay dhexaali doonta naadiga sunderland west bromich albion leicester city ayaa dheli doona naadiga crystal palacena waxay la ciyaari doonta naadiga banley beri ayaa kulamada kale ee dhici doona waxay yihiin manchester united iyo swan city ay wada ciyaari doonaan everton iyo chelsea ayaa dheli doona man city waxay la ciyaari doonta naadiga middlesbrough tottenham iyo arsenal ayaa kulan xiiso badan oo islamar ahaantaasina la wada sugayo dhinaca iyo dalkaasi talyaaniga kulamo ayaa kulan ayaa dhacay oo xiiso badan shalay naadiga atlana ayaa waxa ay barbaro laba iyo laba ay ku celisay naadiga yuventus waxaana maanta dhexi doona torino waxay la dheli doontaa sambatoria hase yeeshee kulamada ugu badan beri ayay dhexi doonaan waxaana kulamo xiiso badan ay yihiin kulamada rome iyo lazi ay dheli doonaan iyo kan inter iyo s napoli ay dheli doonaan kulamada kale ee dhici doona waxaa sidoo kale ka mid ah balermo iyo fiorentina kieva verona iyo genowa emboli waxay la ciyaari doontaa naadiga saswala ac milan ayaa u socdaali doonta naadiga croton kalyari iyo baskara ayaa dheli doonaa bolonya iyo udinese ayaa ah kulan kale oo la wada sugayo isaguna horyaalka dalka spain haddii aynu dhegaystayaal idin dulmarnana waxaa valerial ay la ciyaartay naadiga sporting iyo hoon saddex gool iyo gool naadiga valerial ayaa ku awranaatay kulamada maanta dhexi doona waxay yihiin real sociedad waxay la dheli doontaa naadiga granada las palmas iyo atletico madrid ayaa ah kulan la wada sugayo hase yeeshee valencia ayaa waxay u socdaal doontaa naadiga real madrid waxauna ka mid yahay kulamada ugu xiisaha badan ee maanta horyaalka dalka sbain ka dhici doona goor dambe oo maantana naadiga esbanyol waxay la dheeli doontaa naadiga barcelona xubinta ciyaarahana dhegaystayaal halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinaya dhegeystayaal haddii aan idin xusuusinno qodobka ugu weyn warka caalamka maraykanka ayaa sheegay inay u malaynayaan inay dileen amiirka kooxda daacish ee dalka afghanistan kadib weerar ay ciidamada gaarka ah ee maraykanka ay ku qaadeen god uu ku dhuumanayay howlgalkaasi waxaa ku dhintay laba askari oo maraykan ah saraakiisha bentagonka ayaa sheegay jimcihii in hogaamiyaha kooxda daacish ee gobolka khurasaan cabdulxasiib lagu dilay dagaal qaraar oo socday muddo saddex saacadood ah weerarkaasi ayaa ka dhacay dooxada mohmand ee gobolka nangarhaar ee dalka afghanistan markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta rafiiqaygiyey iyo fanaanka cabdidiini
waa tahay heesaasi cabdidiin ayaa ku luuqeynaya waxayna gunaanadu ahayd barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan si wada jir ah idinkala socodsiinayeen nuur xasan nuur oo barnaamijka inoo soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya dhegeystayaashana la socodsiinayay anigoo jamaal axmed ismaan oo la socodsiinaya iyo bashiir dhammaantii oo isku duuban waxaan kala tegaynaa sidaas maqal dambe xiise la nabadgeliyo
roobkii oo barwaaqada rabbigaay ku keen